إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبcaهm بإحsaan إلى yوم الdiin أma baعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluq اlmaraam min adilaة الأxkaam gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay kitaab اlxaj baabkana waxaan nooga bilaabanayaa baab اlإxraami wmaa yatacalaq bihi baabka ah baab اlإxraami haadaa kanu baab اlإxraami xarmashadii baabkeedii weeye iyo wamaa yatacallaqu wixii ku tacalluqa bihi bilixraami xarmashada ixraamka luq ahaan waa addukhulu fi taxriim inuu shay xaaraama qofku dhex galo maxaa yeelay qofka muxrimka ah naftiisa wuxuu ka xarimayaa waxyaalo awal u xalaal ahaa oo mar alla markuu xirto waxyaalo awal u xalaal ahaa yaa xaaraam ka noqonayaan sida inuu wax guursado gabadhiisi inuu guuriyo wax carfaya inuu marsado madaxii inuu damasho ninkii gabadhiina shareerka inay xidhato waxyaalo awal qofka xalaal u ahaa ayaa naftiisa xaaraam ka noqonaa mar alla markuu dhex galo marka addukhuul fi taxriim wey sharcan waxaa la idhaahdaa ixraamka niyat dukhuuli fii xajin aw cumra ow humaa macan waxa weya qofku inuu niyeysto inuu xaj dhex galay ama inuu niyeysto inuu cumro dhex galay ama inuu niyeysto xaj iyo cumro isku mar inuu galay taasaa la idhaha ixraam niyadaas weyn ixraamka niyatu dukhuuli fii xajatin ow cumratin ow ma ow humaa macan waxa weeyaan waa qofku inuu niyeysto inuu xaj dhex galay ama cumro dhex galay ama labadoodiiba isku mar galay niyadaasaa la idhahdaa ixraam maxaa yeeley waa niyadaas midda ay qofka uga xaaraan noqonayda waxyaalo awal xalaal u ahaa waxyaalo awal xalaal u ahaa qofka marka markuu niyeysto talbiyada inuu ku dhawaaqo ayaa sunnaa oo camalka wa khaasatan weliba intuusan talbiyeysan waxaa sunnaa marka uu niyeysto qalbiga geliyo inuu ku dhawaaqo camalka uu niyeystay waa sunna maaha niyadu ku dhawaaqa waa inaad kala taqaana niyada inuu ku dhawaaqa waa bidc laakiin camalka uu niyeystay inuu ku dhawaaqo oo uu yidhaahdo maalan labayka cumratan ilaahu cumraan kugu ajir ama labayka xajan ama labayka cumratan wa xajan camalka uu niyeystay inuu ku dhawaaqa sunnaa ama inuu niyadii ku dhawaaqo oo yidhaahdo allahuma inii nawaytu lixraam bilcumra fayasirhaa lii wataqabalhaa minii inaka anta samiicu lcaliim kaas waa bidc waxay la mid tahay nawaytu usalli farda salaati duhr iyo nawaytu sawma hadi an culamaa waa yidhahdeen hadalkaas waa iska fiican yahi laakiin sunnadii nabi maxamed kuma sugna sala allahu calayh wasalam cibaadaduna waa tawqiif nasay ku xihanta marka ma sugna in lagu dhawaaqo niyada xajka ma sugna laakiin qofku camalka inuu ku dhawaaqo iyada waa sugan tahay daliilay leedahay daliil ayay leedahay sidaas weeye marka ixraamka waa sidaas iyo wixii ku tacaluqa baabulixraami haadaa kanu baabulixraami xarmashadii baabkeedii weeye iyo wamaa kii yatacalaqu ku tacaluqa bihi bilixraami can ibni cumara cabdullaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi maa ahalla rasuululaahi rasuulka ilaahay kama xarman sala allahu calayhi wasalam ilaa min cindi lmasjidi ilaa min cindi lmasjidi yacni masjidi dilxulayfa masjidka dilxulayfa agteeda maana meel kale kama xihan muttafaqun calayh masjidka waxaa loola jeedaa masjidu dilxulayfa hadalkaas cabdullahi bni cumar ibnu khadaab wuxuu ku ridinaayey dad yidhaahdeen nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka xarmaday bibaydaa meesha la yidhahdaa baydaa baydaana waa dhulka bannaan ee masjidka dalxulayfa marka laga dhaqaaqo dhanka maka loo dhaqaaqo dhulka bannaanoo ka horeeya wey dhulka bannaan oo waxa weeyaan ka horeeya masaajidka dalxulayfa oo markii lagaba dhaqaaqaba saas looga dhaqaaqo oo dhanka maka loo dhaqaaqo dhulka bannaanoo hortiisa ah laydhaha baydaa marka qaar ay yidhaahdeen nabigu wuxuu ka xirtay baydaa dhulkaas markuu maraayuu xirtay markaasuu cabdulaahi bni cumar wuxuu yidhi baydaaukum haadihi allatii takdibuuna calaa rasuuli ilaahi sala allahu calay wasalam baydaadiinaan aada rasuulka ilaahay ku been abuuraydan fiihaa maa ahalla rasuululahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kama xarman ilaa min cindi lmasjidi masjidka agtiisa maani yacni masjida dalxulayf ula jeeda marka qoladaasu radinay marka nabiga sal allahu calay wasalam wuxuu ka xarmaday masjidu dalxulayfe agtiisa ayuu ka xarmaday ihlaalka waxaa la ihahdaa rafcu sawt codkoo kor loo qaadaa la ihahdaa codka in kor loo qaado aa la ihahdaa ihlaal haddana waxaa loola jeedaa in codka kor loogu qaado xarmashada labayka allaahuma xajan amase labayka cumratan kor loogu qaadaya xarmashada taas weeye ihlaal waxaa laakiin isweydiin leh maxaa looga jawaabaya xadiidka bukhaari iyo muslim min xadiidi ibni cumara inuu yidhi cabdulahi bni cumar ahalla nabiyu sala allahu calayhi wasalam xiina stawat bihi raaxilatu qaa'ima nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu xarmaday markii daabadiisu la kor noqotay ayadoo taagan markii ay la istaagtay daabadiisa ayadoo taagan oo daabadda uu kor saaran yahay uu nabigu xarmaday saasuu leeyahy xadiiska bukhari muslim uu ku sugan yahy xadiidkan wuxuu leeyahy masjidka agtiisuu ka xarmada saa loogu jamcinaa waa daahir sida loo jamcinaa waxa weeye marka masjidka agtiisa isagoo taagan oo daabadiisa kor saaran xid waa saas isagoo daabadiisa kor saaran daabaduna ay taagan tahay masaajidka agtiisa markaasuu xirta idan marka sida ugu fiican ee sunnada ah waxa ay tahay marka aad dalxulayfo timaado oo danahaaga dhammaysato diyaargalowdo ila diyaargalowdaa ka horeeya markii iska horta inaad qubaysato waxa weyan cidiyihii iyo iska jarjarto sidaasoo kale wixii tinahaayo tinta hoosood iska xiirla iska xiirto aad diyaargalowdo qubaysato kadib catarka marsato kadib dharkii iska bedasho labada go' xirato saabta hadaad ku tukanaad ku tukato ilaa meeshaas waa lagu tukada isaga oo malakul jibriila nabiga inta u yimid u waadigan barakaysan laba ragca ku tuko markaas kadib markaad soo korto daabadaado haddaad baabuur saarreed basaad saarantahay badanaa markaad hadeereen aad baabuurkaaga kursigaaga ku fadhiisato markaasaad xihan waa kaasaa sunada masaajidka dhexdiisa ka xidhan may daxujayda in badan masaajidka dhexdiisa ka xirtaan hayla nabiga sala allahu calayh wasalam masaajidka agtiisuu ka xirtay daabaduuna kor saarna masaajidka agtiisa iyadoo daabadu saaran oo daabada uu saaran yahu xirto marka sidaasaa laisku waafajinaya can ibni cumara radi allahu canhuma qaal maa ahalla rasuululahi rasuulka ilaahay ma xarman sala allahu calayhi wasalama ilaa min cindi lmasjidi masjidka agtiisa maahane masjidka dalxulayfa isagoo daabada saaran oo masjidka ag joogu xirtay muttafaqun calayh sidaas aan u jamcinay xaafid ibnu kaiir ayaa u jamciyey xajat lwadaac saasaa loo jamcinaa ayuu yii qofka hadduu masaajidka gudihiisa ka xirto waa xirmi duu markuu waxa weeyaan banaanka masaajidka ka xirtana waa xirmi laakiin sida ugu fiican ahl waxa weeyaan sunnada ugu waafaqsan sidaas weeye waa inaad markaa diyaargarowdo fuusho kursigaaga adoo kursigaaga saaran oo daabadaadii kor saaran aad ku dhawaaqdo sidaas waa sida waxa weeyaan afdalkaaha laga hadla laakiin masaajid gudihiisa haddaad ka xidhato hadda laftigeeda waa kuu xirmi ama aad ka xidhato waa banaanka masaajidka وعن khلاad بن صائب عن أbيه رضي الله عنه أنa رasuuل الhi rasuulka ilaahi sلى الله عليه وسلم qاala rasuulku wuxuu yidhi ataanii jibriilu jibriilaa ii yimid fa amaranii wuxuu i amray an aamura inaan amro asxaabii saaxiibaday an yarfacuu inay kor u qaadaan aswaatahum codadkooda bilihlaali xarmashadan ay kor ugu qaadaan macnaha markay xihanayaan inay codka kor u qaadaan rawaahu alkhamsatu shantiyaa wariyeen wasaxahu tirmidi iyo ibnu xibbaan ayaa saxiix yeelay sheekh naasirudiin albaanina wuu saxiix yeelay can khalaad ibni saaib can abiihi radia allaahu canhu khalaad ibnu saaib ibnu khalaad aa la yidhaahdaa khilaafaa ku jira ma saxaabiya mase ma ahan ibnu xibbaan marna saxaabaduu ku dhex sheegay marna taabiciyaalka xaafid ibnu xajar taqriibka wuxuu yidhi hiqatu min athaalia dabqada saddexaad weeye waa hiqa oo waa taabici wa wahima man zacama annahu saxaabiyo waa ismoodsiiyey qofka saxaabi ku sheegay marka saxaabi maahane waa taabici iqa weeye aabbihii saaib ibnu khalaad ibnu suwayd alansaari alkhasraji aabbihiisaa saxaabi ah aabbihiis bal beder inuu ka qayb galaa la sheegaa yaman maruu waali uga noqday mucaawiya marka aabbihiisaa saxaabi ah wuxuuna dhintay markay hijriyadu ahayd ixdaa wa sabciin toddobaatan iyo kow hijriyadu markay ahayd ayuu dhintay aabbihiis waa aabbihiis saaib ibnu khallaad can khalaad ibni saaib can abiihi radia allaahu canhu ana rasuula llahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ataani jibriilu malakuljibriila ii yimid faamaranii wuxuu ii amray an aamura inaan amro asxaabii asxaabtayda an yarfacuu inay kor u qaadaan aswaatahum sawdyaalkooda bilihlaali tawxiidka ihlaalka waa waxa weeyaan waa rafcu saw haddana waxaa loola jeedaa talbiyada in kor loo qaado labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka wlmulka laa shariika lak in kor loo qaado taasuu i amray ihlaalka waxa weeyaan waa rafcu sawt a la rabaa marka tawxiidka in kor loogu qaado talbiyaduna waa tawxiid waa tawxiid rawaahu lkhamsatu shantiyaa wariyeen wasaxaw tirmidi wa bnu xibbaan marka xadiidku wuxuu daliil u yahay in talbiyada orka codka kor loogu qaado in talbiyada codka kor loogu qaado ma waajiba mase waa sunno jumhuurtu waxay mareen inay sunno tahay saariifka ka leexinayana waa mashaqada yidhaahdeen qof walbaa ma awoodo inuu kor u qaado daahiriyadu waxay yidhahdeen waa waajib rag iyo dumarba waajibay ku tahay waa lagama maarmaan walow hal maraba la ka dhigee codka in kor loo qaado waa lagama maarmaan sidaasay mareen daahiriyadu laakiin jamaahiirtu waxay yidhahdeen waa sunno waana xajka waxyaalaha ugu fadliga badan talbiyadaas in kor loo qaado saxaabadu wax yar intayso soconay xabeebsan jireen marka waxaa la rabaa inaad ku mashquusho oo sheeko iyo waxaas iyo inta iska daydo aad inta aad socoto ood ku jirto camalkaas aad kor u qaado cumrada markaad xidhatood bilaabay talbiyada waxayna dhammaanee dawaafka cumrada markaad bilaabaydo intaas waa wade markaad daashaas tasbiix kale iyo adkaar kale hoos u akrisana xajkana waxaa talbiyadiisu bilaabataa marka la xirto wuxuuna talbiyadiisu dhammaataa maalinta tobnaad jamratulcaqaba toddobada dhagax markaad ku dhammaydo dhagax ugu dambay markaad rido khalaas waa dhammaada dhagax ugu dambe markaad riddo waa dhammaatay marka waa noocaas weeyaan jumhuurtu waxay mareen dumarka lagama rabo rafcu sawt bitalbiyada rafcu sawt bitalbiya inay talbiyada codka kor ugu qaadaan dumarka lagama rabo waxay khaas ku tahay masaladaasu ragga ijmaacayba kusoo naqliyeen ibnulmundir oo kale ijmaaciisu kusoo naqliyay ijmaac sidaasoo kaleeta waxaa ijmaac kusoo naqliyey xaafid ibn cabdilbor ijmaacu kusoo naqliyo marka waa ijmaaci ragga inay khaas u toon dumarka laga rabin dumarka aan laga rabin daahiriyada sida ibnulxasmi aldaahiri oo kale wuxuu maray dumarkana waajibay ku tahay kor inay u qaadaan wuxuu u daliishaday afar uu wariyey ibnu abi shayba ibnu abi shayba uu wariyey can cabdiraxmaan ibn اlqaasim can abiih cabdiraxmaan ibn اlqaasim ayaa abiis qaasim ibn moxamed ibn abi bakr sidiiq ka wariyey wuxuu yidhi mucaawiya habeenkii nafriga habeenkii laga soo tegey waxa weya mina ayuu maqlay saw talbiya markaasuu yidhi yaa waayo qofkaanu markaasaa le waa caaisha oo ka soo cumraysatay tanciim caaisha loo sheegay aduu i weydii lahaa asaga anaa u sheegi lahaay marka afarkaasaa noogu daliiluhu yidhi afarkaas marka afarkaasna jumhuurtu waxay ku jawaan waxay yidhahdeen hataan fitna laga baqan wey gabadhii maalan waxay la joogtaa dad maxaarimteeda cid kale meesha ma joogto inay kor qaado markaas wax maanica male ama waaba keligeed wax maanica male laakiin rag ajnabiga markay la joogto fitna laga cabsanaa sidaas ayay yidhaahdeen marka haddii fitna laga aamin yahay dee daliil kaloo diidayaa ma jiro haddii fitna laga aamin yahay وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبga تجرد dharka ayuu iskaga siibay liihlaali xarmashadiisii waqtasala waana qubaystay rawaahu tirmidiyaa wariy waxasanahu xasanna wuu ka dhigay xasanna wuu ka dhigay xadiidkan zayd ibnu haabit radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyay ana nabiya sala allahu calayhi wasalama tajarada dharkii ayuu iska siibay tajarudka dharkii horeeto uu sitayuu iska bedelay wey liihlaalihi xarmashadiisii markuu xarmanayay marka wuxuu hadiisku tusaa qofka oo ninka markuu xarmanayo waxa weeyaan waa inuu diyaargarooba diyaargarowgaasna waxaa kamid dharka inuu iska bedelo inuu horta qubaysto waxa weeyaan markaas iscatariyo markuu iscatariyo ka gadaal intuusan xihan dharka waa inuu bedelaa oo laba go go hoose iyo go kore isku reebaa bis isagoo dhar wata ma xidhan karo la dharku waa xaaraan qofku isagoo xaj u xidhan yahay marka marka hore waa inuu dharka bedelaa oo laba go xirtaa kadib uu xidhana labada go xidhashadooda waa iska diyaargarow ayagoo xarmasho maaha labada go qofku magaaladiisa anu iskaga xidhan kara laakiin waa diyaargarow waa qofku marka intuusan xidhan inuu labada go xirto sidaas weye taas tusaa wuxuu kaloo xadiisku tusaa qofka inuu u qubaysto waxa weeyaan xarmashada markuu rabo xaj inuu xirto ama cumro intuusan xidhan waa inuu qubaysto oo sunnooyinkay ka mid qubayskaasna rag iyo dumar waa isku mid gabadha xaaidada iyo gabadha nufasada waa lamid hataa gabadha umushay iyo gabadha xaaidada waa inay qubaystaan qubayskaana qubays dahaara maaha waa cibaado iska gooniyo qofku markuu xaj xidhana ama cumro xidhana laga rabo walidaa sidaas daraaddeed asmaa bintu cumaysa umushay nabiga iyadoo la socotay sala allahu calayh wasalam way u cidirtay maxaan sameeyay ti iqtasilii wastadfirii bihawbin waaxrimii nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam qubayso kadibna tambooni mara ka dhigo kadibna xiro camalka marka xataa gabadhii waxa weeyaan umushaheedaa nabigu yidhi qubayso marka qof walba waa inuu qubaystaa intuusan xihan marka diyaargarow way ka mid diyaargarowga waxaa ka mid a qubays waxaa ka mid a dharku laiska bedelo waxaa ka mid a cata la marsado oo korka la marina maryaha aad ku xarmanayda la marin ma kadibuu qofka isagoo saas u diyaara ayuu xidhana idan marka waxaa lagaa rabaa markaad timaado meeshaaad ka xidhanaydo miiqaadka hadduu dhulka yahay sida ugu fiican oo diyaaradaha ugu dhib badane hadayba dhulka tahay ta marka hore diyaargarowdido waxa weeyaan cidiyaha iska jirtido tinta hoose iska xiirtido kadib qubaysatido markaas kadib catar isku shubtido markaas kadib dharka bedeshid markaas kadib aad xidhana inta gaarigaaga kortoo kursiga ku fadhiisato aad adoo daabadaada saaran aad xidhana sida ugu fiican waa noocaas adoo daabadaada saaran ayaad xidhanayda ibnulxasmi isagu adaahiri waa cajaa'ibtiisay ka mid tahay wuxuu leeyahay gabadha umushaa kaliyahay waajib ku tahay gabadhaasaa nabigu amrayo ayadaas waajibay ku tahay xataa midda xaa'idada waajib kumaa ninka daahirka waajib kumaa qof kale waajib kumaa laakiin waa iska waxa weeyaan jumuud oo taasu iska banaanka yaallo waana sunno waajib ma ahan ibnulmundir ijmaacuu kusoo naqliyey in qofka isagoon qubaysan hadduu xarmado ay ansaxayo alijmaaca ayuu sidaas kusoo naqliyey ijmaac waa sidaas wey cabdullahi bn cumar wuxuu yihi sunnada waxaa ka mid a qofku inuu qubaysto markuu rabo inuu xarmado iyo markuu rabo maka inuu galo sidaas ayuu yidhi bazaar xadiid uu wariyey oo saxiixa xaakim daarqudni iyo bayhaqina ay wariyeen xaafin xajarna uu yidhi sanadkiisu waa saxiix marka waa sunno sidaas weeyaan wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama su-ila waxaa la weydiiyey maa yalbasu waxa uu xidhanayo almuxrimu qofka muxrimka ah min ahiyaabi dhar xaaluu yahay fa qaala nabigu wuxu uhi laa talbasuuha xidhannina alqumusa qamiisyaal walalcamaa'ima cimaamadanaha xidhannina wala saraawiilaati surwaalyaalna ha xidhannina walalbaranisa qamiiska koofidu ku dhegan tahayna ha xidhannina walalkhifaafa qufafyaalna ha xidhannina ilaa axadun qof ma ahane laa yejidu aan helaynin an naclayni laba kabood falyalbas ilkhufayna isagu laba qufa xirto walyaqdaxhumaa ha ka gooyo asfala meel ka hoosayda min alkacbayna labada anqow walaa talbasuuha xidhannina shay-an shay shaygaasoo mina hiyaabi dharka ka mid ah shaygaasoo masahu u taabtay azacfaraanu zacfaraan walalwarsu huruud ay taabatay muttafaqun calayhi walafdu limuslimiin xadiidkan nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiiyey qofka muxrimka muxuu xidhanaa muxuu qofka muxrimkaa uu xidhanaa ayaa la weydiiyey su-aasha marka la weydiinayay nabigu madiinuu joogay dadkuu u khudbaynaayey marka waxaana daahira sida xaafid ibnu xajar uu yidhi markii safarku soo dhowaado xajka loo dhaqaaqaayo weye madiinuu joogaa waa intaan la dhaqaaqin markaasaa la weydiiyey su-aashaan oo la yidhi waxa weye muxuu xidhanaa qofka muxrimkaa anna rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama su-ila waxaa la weydiiyey maa yalbasu lmuxrim qofka muxrimkaa muxuu xidhanaa mina hiyaabi dharka xaaluu ka mid yahay su-aashaasaa la weydiiyey su-aashaas ayaa la weydiiyey muxrimka waxa weeyaan waa qofka xaj xidhanaa ama cumro xidhanaa qofkaas ragaana loola jeedaa dhammaan axkaamta xadiidkan lagu sheegay waa ragga bis bilijmaac axaadiista lagu sheegay waxa wy xadiidkan axkaamta lagu sheegay dhammaanna waxaa laga hadla waa rag amaa dumarka riwaayadda bukhaariya waxay siyaadiday walaa tantaqibu lmar'atu lmuxrima walaa talbasu lkhufaazayn walaa tantaqibu lmar'atu lmuxrima gabadha muxrimadaaho ma indha shareeranayso niqaab ma xihanayso walaa talbasu lkhufaazayn waxa weeye gacmogelisyaalna ama galoofyana ma xihanayso maryaha gacmaha la geliyo waxa weyn calacalaha la geliyo galoofyadana ma xihanayso taas waxay ku tusaydaa qabla alixraam dharkii gabdhaha saxaabada qaadan jireen inuu dharkaas u yahay oo ah indha shareer iyo gacmo gelis inay qaadan jireen gabdhihii saxaabada ilaa dharka laga hadla hadda hal la dhigo laleey waa dharkii la qaadan jiray qabla alixraam axaadiisa tusaydaana tiradii ka badan marka gabadha wax ay bedelayso oo dharkeedii ay ka bedelaydo intaasaa ka jira niqaab ma xidhan karto macnaheedana maaha wejigeeda ma dabooli karto inay wejiga dabooli jireen xadiid saxiixa ku sugnaatay gabadha muxrimada ah markii rag ajnabiya ku soo socdaan waxa wy caaisha waxay tihi marada kore ayaan soo daysa jir markay naga gudbaan raggan ajnabigaana waa faydo jir ma garat marka hadday rag ajnabiya ay joog la joogto gabadha wejigeeda waa daboolan muxrimada marka waxay samayn kartaa inay mara ka hoos marido jalbaabka marada ay go-a ay huwanaydo qayb inay waxa weeyaan soo jidato oo ay gadaal u rogato markay rag ajnabi aragtaan ay soo daysato laakiin mara wejiga loo tolay ma xihan karto mara wejiga loo tolay hadda nin kafiiri macawiis ma xihan karo suwal ma xihan karo haddana go- waa inuu xirtaa waajibi ku taha soo maha marka mara loo tolayaa la diidaaya wakadalika wejiga gabadhana waa saas oo kale mara wejiga loo tolayn waa mamnuuc laakiin wejiga inay dabashaa mamnuuc maaha mamnuuc maaha marka labadaas bisay gabadhu bedele mara kale bad sideeda kale jalbaabadeedii ku xajina gabadhu iyo dharkeedii iyo iskaalshooyinkeedii wixida iyadoo wada ayay ku xajinay ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama su-ila waa la weydiiyey maa yalbasu lmuxrimu qofka muxrimka muxuu xidhanaa min ahiyaabi dharka xaalu ka mid yahay dharka xaalu ka mid yahay faqaala nabigu uuri laa talbasuuha xidhanina alqumuusa qamiisyaalka fiiri nabiga maxaa la weydiiyey su-aasha la weydiiyey muxuu xidhanaa qofka muxrimkaa jawaabtuu nabigu ku jawaabana waa maxay wax uusan xidho karin uu sheegay say maxay ku dhacday ila su-aasha la weydiy waxay ahayd muxuu xidhanaa jawaabta nabigu wuxuu ka dhigay waxaasuusan xidhanayn waxay yidhaahdeen ahlucilmigu tanu waxay tusaydaa balaaqada nabiga sala allahu alay waslm iyo fasaaxadiisa oo waa maxay waxa waxa weeyaan la tiri karaa waa waxa ka xaaraanta laakiin waxa u banaan wax la tiri kara maaha idan marka inta xaaraamtaa u sheegaa intaas waxay tusaydaa wixii aan ahayn inay xalaal u yihiin marka nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu qaaday dariiqadii oo wax lagu koobi karay oo wax lagu cadday karay sidaas weeye marka balaaqada nabiga iyo xusnu jawaabihi ay tusaydaa marka nabigu wuxuu yidhi laa talbasuha xihanina alqumusa qamiisyaal waxa weyan qumus waa jamcu qamiisi qamiisyaalha xidhanina waxa weeyaan waxay yidhahdaan ahlucilmigu qamiis iyo wax alla wixii shabaa waa xaaraan qamiis koor funaanad shaati kulli wixii saas waxa laba gacmood la geliyo oo dhan qamiiskaasay ku xog yihin wax alla wixii laba qamiis gacmood la geliyo day funaanad yihiin day shaati yihiin day qamiis yihiin day koor yihiin day cabaayadaha oo carabtu qaadatay yihiin waxay rabta ha ahaadeen wax alla wixii labadaas gacmood la geliyo waxa weeyaan xaaraan wey xaaraan wey kaas oo qofka muxrimka ay xaaraam ka yihiin macnaha oo ninka walaal camaaima cimaamadanaha xidhanina cimaamada wix madaxa la saarto cimaamad iyo wax alla wix madaxaas lagu duubto ama koofidha waxa weeyaan waa xaaraan ila cimaamad madaxa la saara garabka laguma siito marka wax alla wixii madax la saaroo dhan waa xaaraan ninka madaxiisa inuu daboolaa waa xaaraan marka ninka muxrimkaa ninka muxrimka ah waxa weeyaan xaaraanay ka tahay madaxiisa inuu daboolo inuu madaxiisa daboolo xaaraanay ka tahay walaa saraawiilaad surwaalyaalna ha xidhanina waxa weeyaan sarwaalka waa maro kor sida uga tolan macawiista nuuc ku dhow oo kale oo waxa weeyaan kor sida uun amase bandaloonkaanuba ku dhowyi kor kor waxa weeyaan guntiu leeyahay oo kudhexdu qabana laakiin isaga sarwaalka waxaa lagu yaqaanaa wuxuu leeyahay maro labada lugood dhexdooda ka laalaada oo jilbaha dhaafayda uu leeyahy meeshan bandaloonkaan uu ku dhegan yahay midkan xunkaa bandaloonka meesha uu ku dhegan yaho ninku markuu rukuuco cawradiisu meeshan ka muuqato midkaan mafta gaaladaa leh laakiin sarwaalka waa qaada jireen carabtu muslimiintuna waa qaada jireen hadheerna waxa weeyaan xujayda markaad saas u fiido xujayda waxa weeyaan nimanka afbaalka ah een ciraaqiyiinta oo kale qaaraad ku arke siriyiinta oo kale qaaraad ku arke turkidana qaaraad ku arke ma badna laakiin aada u yidhi ciraaq ciraaqaa ugu badanba malaha inta sidaas marka waa guntu waa leeyaho markii la gashado kor waa ka xirmaa sida bandaloonkan oo kale laakiin labada lugood dhexdooda maraa ka laalaada maraa ka laalaada maradaasoo jilbaha dhaafayda labada jilib markii la dhaafana waa kala leexanaho laba lugood u kala yeelana sida bandaloonkan oo kale labada jilib ka hoos soo ma jeedid kaasaa la yidhahdaa dad marsho sarwaal midkaana bandaloona la yidhaha bandalood gaalaad midkaasna sarwaal waa sarwaal wey marka waa noocaas noocaas oo markay tilmaamay fiiri abu cubayd markuu tilmaamayy sidaanu yidhi wuxuu yidhi fain kaana lahaa nayfaqun maradu hadday leedahay mara lugaha dhexdooda ka laalaada oo meeshaan lugaha kuma degana hoosay u laalaadaa nayfaqun alena maradaas laalaada wuxuu yidhi fain kaana lahaa nayfaqun iyo wasaaqaani laba shansho markii jibbaha ka hoosuu ka ka laalaabsana fiiri la dhihima laba lugood waa laba shansho fahiya saraawiinu waa kaasa sarwaal minxatulcallaankuna inin dhiga soo naqliyey waxa weeyaan hariibulxadiidku ka soo naqliy waa kaasa fain kaana lahaa nayfaqun mara ka laalaada labada lugood meesha dhexdooda oon cawradii maradu kuma dhegana hoostayba u laalaada jilbaha waa dhaafi karo marada laalaada hadduu nayfaqaas leeyahay kadibna labada lugood kala leexato saraawiinuna leedaha waa kaas magaceeda hal qofoo soomaliya sitaa ma jiro hal iyo qof meel kale kuso arka xataa soomaliya qof keenay lama ark marka waa noocaas marka nebigu sala allahu calay wasalam kaas oo la qaada jiray ayuu yidhi kaas lama xidhan karo wala wala saraawiilaad surwaalyaalkana lama xidhan karo oo ha xidhanina wala saraawiilaad surwaalyaalkana ha xidhanina walal baraanisa baraanisa ha baraanis waa jamcu burnusin burnuskana waxaa la ihahdaa waa qamiis koofidiis ku taalo qamiis koofidu ku dhegantay maqaaribada qaataan waxa way marokiyaanka iyaad ku arkeen waxa weyaan qamiis koofida intuu saaraha man raba saaraan madaxu saaraan oo isku dhegantahay koofida iyo qamiiska kaasaa la yidhahdaa baranis waa jamcu burnusi marka kaasna waa xaaraan xayla madaxiina waa dawlada qamiisna waabaya marka xaaraan wey walal khifaafa qufafyaalkana ha xidhanina qufafyaalku waxa weeyaan waa mara sida sigsaanto kale u toran maqaarna ka samaysan waa maqaar sida sigsaanto kale u toran oo labada anqow dhaafayo mar hadduu labada anqow dhaafo khalaas waana maqaar kuwaasaa la yidhahdaa khifaaf waa jamcu kufin waa jamcu kufin waana xaaraan waxaana taas la mid ah yidhahdaan culummadu wax kastoo lugta la geliyo oo sigsaantiina waa la mid oo qofka muxrimka xaaraanay ka tahay sigsaan ma qaadan karo sarwaalkana waxaa la mid a yihahdeen culummadu wax alla wixii kaleeto sidaas oo kalea oo waxa way bandaloonkii iyo buumihii iyo surweelka gaabanoo waa dhammaan wixii lugaha saas loo soo gelsho sarwaalkiibaa diladeeda kuwa kalena waa lamid waa xaaraan ayaguna qofka muxrimkaah ay xaaraan ka yihiin wey khufafyaalkana haddii la diido sigsaantiiya lamid ah oo ninka muxrimkaa xaaraanay ka yihiin nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam ilaa axadun laa yajidu naclayni ilaa qof laba kabood aan helayn maahane falyalbas ha xirto alkhufayni laba qof ha xirto walyaqdaxuma ha ka gooyo asfala meel ka hooseyda min alkacbayn labada anqow halkaas marka fiiri qofkii kaba waaya qufaynkiisa inta gashado marka anqawyada ka hoosa ka jaro si ay kab ugu ekaadaan idan marka fiiri kabaha qofka uu qaadana muxrimkaa waa wixii anqaw ka hoosey waxaa rabaa isa anqawa ka korey kab daboolona anqawgii daboolaysa lama rabo lama ogolo taas kabahaad ku xajin kartaa waa oo ninku ku xajin karaa waa kabaan anqawga daboolay oo anqawga ka hoosey nuucay rabaan ha ahaaday haddii marka waxa weeyaan aad weydo kabo qufayn aad seeto anqawga hoostiisa ka jar kabay u ekaanayan marka waxay kutusay marka wixii anqawga ka hoosey inay bannaan yihiin inay bannaan yihiin taas ayay tusay nabigu markuu saas leeyahay sala allahu calay wasalam madiina la jooga arrintaas waa inaad fahantaa muhiimad badan ay leedahay walaa talbasuu ha xidhanina shay-an shay shaygaasoo mina hiyaabi dharka ka mid a shaygaasoo masaw uu taabtay azzacfaraanu walalwarsu zacfaraan iyo huruud waxa weeyaan mara ay taabatayna ha xidhanina waa geedo oo waxa weeyaan xooga carafa marka haddii dharkaa lagu rinjiyeeyaho midab gaduudan ay leeyihin markaa had xidhanina taasna waxaa loo daliishadaa wax diib taabtay mana oo caraf u taabto diib u taabtay waa ka xaaraan qofka muxrimkaa welidaha saas daraaddeeda markaad diyaargarooweydo rabto inaad xidhato korkaagaad catarka iyo wax carfaya marsanay kadibaad labada maro xidhane laakiin laba marada waa inaad ka ilaalida maro oo diib taabtay waa ka xaaraan maro wax carfa ayaa taabteen waa ka xaaraan laguma xarmo karo ma lagu xarmo karo sidaas weeyaan muttafaqun calayhi walafdu limuslimiin lafdiguna muslim ayuu u sugnaaday wa can caaishata radia allaahu canhaa markaa intaanaan xadiidkaas caaisho gaadhin mas'alo waxaa jirta muhiim ah oo ah xadiidkan cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam qofkaan laba kabood helaynin ha xirto qufaynka hana ka jar aanquyada hoostooda waxaa jira xadiid saxiix muslimka ku yaalla min xadiidi cabdillaahi bni cabbaas ah oo nabiga sala allahu calayh wasalam markuu maka tegey uu yidhi waxa weeyaan qofkii aan helaynin laba kabood laba quf ha xirto laba qof ha xirto uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam mana dhihin ha jaro carafaana la joogay markaas marka labadaas xadiis sida loo jamcinaayo ayay ahlucilmigu isku khilaafeen imaamu axmed ibnu xambal wuxuu maray inuu yidhaahdo xadiidka dambe oo cabdullaahi ibnu cabbaas aan naasikh ah waxaa mansuuqoo la nasaqay xadiidka cabdullahi bni cumar xadiidka cabdullahi bni cabbaasaa naasikh ah wuxuuna nasakay oo mansuuq ah xadiidkii cabdullahi bni cumar oo dhahay ha la jaro jariddii waa la nasaqay sababtoo ah xadiidka cabdullahi bni cabbaasaa dambeeya talabaadna wuxuu yidhi imaam axmed carafa markuu nabigu dhahayay qofkaan kaba heli karin laba qof ha xirto goyntii ma sheegin waxaana jooga meeshaasuu hadalkaas ku leeyahay dad fara badan oo aan joogin markii hore madiine uu dhahayay ha la jaro marka markaas dambe dad badan oon marka hore joogina jooga taakhiiru lbayaani can waqti lxaajana ma banaana dadkaas lo looma caddayn haddii la yidhahdo goynti waa loo baahanya idan marka goynti waa la nasab imaam axmed saasuu maray laakiin jumhuurtu waxay mareen oo ah shaaficiyada iyo xanafiyada iyo maalikiyada in xadiidkan cabdullaahi bnu cabbaas oo leh waxa weeyaan ha xirto qofkii laba kabood waayaa laba kufayn oo aan goynta sheegayn waa mulaq xadiidka cabdullaahi bni cumarna oo horena waa muqayad marka yuxmalu mulaqu cala lmuqayad sida qaacidada usuuligaah ay tahay marka waxaa la rabaa qofkii kaba waayaa kufayna duuxta waa inuu jara labada xadiis waa laisku xambaara waxayna tahay qaacidadu icmaalu daliilayni macan wlaa min ilqaa'i axadihima icmaalu daliilayni macan wlaa min ilqaa'i axadihima labadooda mid in laga tago waxaa ka horayda in la jamciyo labada daliil ayadaana axwad ah sababtoo ah haddaad goydood xidhato waxa weya xajkaaga layskuma haysto shubha kuma jiro laakiin haddaadan goyn khilaafaa jira aj waxa weya dembiaad gashay iyo ma gelin waxa weeyaan qaacidadana waxaa waafaqsanaan badan madhabka jumhuurta isagaana awad ah isagaana axwad ah marka waa noocaas ragga dharka ay xidhanayaan waa laba go go ay hoos ka xidhanayaan iyo go ay ka xidhanayaan kor ay saaranayaan oo xadiiska bukhaariiy muslim ay ku sugan tahay nabiga sala allahu calayhi wasalam labisa izaarahu wa ridaa'ah huwa wa asxaabu asaga iyo asxaabtiisuba waxay xidhteen izaar iyo waxa weye ridaa izaarka waxa la ydhaha marada hoos laga xirto ridaagana waxaa la ydhaha marada kor laga xirto oo garbaha la saarto marka sida sunnada waa sidaas sida sunnada waa sidaas izaarkana waa go-aan tolnaynaa la yidhaahdaa go-an aan tolnayn oo inta lagu xirtaa la yidhaahdaa haddii la tolo oo sida macawiista loo toro waxaa la yidhahdaa nuqba nuqba la yidhaahdaa sida macawiista oo kale haddii loo tolo marka waa noocaas sheekh maxamed saal cusaymiin asagu qaba haddii la tolo dhib male oo go-aan cad waxaad arkaydaa qasiim iyo dadka ka soo xajiya magaaladii shiiqa sida macawistii u wataan go-ooda ayagu waxa weya waa tolaan dulcay u yeelaan go-aas caday dulc u sameeya taan saas u laabaanay tolaan khalaas marka asaga go ma sita maawis camal iska sitaa marna ka furan sheikaana saas fadwooday laakiin wuu soo naqliyey markaa hadalkaas cabdullahi bni saalix alfawsaan laakiin sidii uu nabigu maradii uu xirtay ma ahan ayuu yidhi waana sida sawaabka inaysan maradii nabigu xirtay go caadiha ahe sida marka axwadka waxay tahay inaadan tolin ee go aad iska xirato oo suum iyo ku ceshato siduu kaa dhacay وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت وحنا يتر عائشة أطيب رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم مديبك أمرية لإحرام حرم شديس مركو حرمها قبل أن يحرم انتو سنحرم أن أمري جري ولحله حلال نقو شديس قبل أن يطوف انتو سندواف بالبيت بيتك متفق عليه ديث كان عائشة وقو كهات ليا قفك انتو سنحرمان markuu diyaargaroobayo diyaargarooba waxaa ka mid a inu catar marsado sidaan sheegnay intaa iska jarjarato intaa wuxuu jiri lahaa waxa weeyaan garku kuma jiri garka asaga in la jara waa xaaraan iyo in la gaagaabiyaana ma banaana waxa weeyaan hadduu shaarabka iska qaba lahaa iyo hadduu tin hoose iska xiiri lahaa iyo cidiya hadduu iska xiiri lahaa kuwaasu ma ogta ayaga mar kastoo loo baahday sunno yihin ee marka la xarmanaayo sunno gooniya maa mar kastoo loo baahday sunno iska yihin qofku cidiyaha iska jaro kilkilaa iska rifo waxa weyn tinta hoose iska xiiro khalaas ilaa hadda wax ma jari kareen marka waa inuu qubaysto waana inuu marsado wax carfaya waxa ugu fiican uu heli karo waa inuu marsado marka caaisha waxay leedahay kuntu waxaan ahaa utayibu rasuulalahi rasuulka ilaahay yaan diibka u mari jiray liixraamihi liajli ixraamihi xarmashada uu xarma doono darteed qabla an yuxrima intuusan xarman waa intuusan xarman hadduu xarmado waa xaaraanay ka noqone marka diyaargarowgu ka mid qubayska iyo diibka iyo tajarudka dharka layska siiba iyo diyaargarowga sunanka diyaargaroobay ka mid yihiin dumarka laftirkooduna waa marsanayaan laakiin waxaa la rabaa dumarku inay marsadaan maa dahara lawnuhu wa khafiya ri diib oo midabkiisu muuqdo caraftiisuna qarsoonta qofka markaa diibkaas uu marsaday bacda alixraam inuu ka muuqdaa waxba ka dhibime markuu xarmado kadib hadduu ka muuqdo diibku wax ka dhibima oo midkii hore oo waxa weya yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi ibtidaa yaa la yidhahda qaacidada waxa weya shay horay aad u samayd oo diibood marsatay daa'im noqoshadiisa waa la iska dhaafa laakiin markaas amad muxarkamta ma marsan kartid welidaa saas daraaddeeda caaisha waxay tihi radia allahu canha kaanii anduru ilaa wadiisi diibi fii mafaariqi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wa huwa muxrimun xadiis bukhaari iyo muslim wariyeen waxay tihi kaanii anduru ilaa wadiisi diib waxaad i moodaa dhaldhalaalkii diibka inaan u jeedo fii mafaariqi rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam nabiga meesha tintiisu ka kala rogneed meeshaas waxaad moodaa isagoo hadda ka walcawal alloo ka dhalaala inaan u jeedo isagoo muxrim ah waa midkii hore oo uu marsaday intuusan xarman marka baaqi ahanshadaas waxba dhimime yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi ibtidaa dumarka laftirkooda dhibaato male hadduu ku baaqi noqdo oo caaisha waxaa ka sugan xadiis abu daawuud uu wariyey sheekh naasirudin albanina uu saxiixiyey inay tihi kunaa nakhruju maca nabiyi sala allahu calayh wasalam ilaa makata fa nudammidu jibaahanaa bisuki lmudayabi wejiyaalkeennaan ku dharoobi jirnoon mari jirnay nuuc laydhaha suki oo diib ah markaan xihanayno agteeda intaanaan xihan fa idaa cariqat ixdaana saala calaa wajiha markay mid naga mida dhigido uu wejigeeda ku qulquli jiro fa yaraahu nabiyu falaa yanhaaha nabiguna waa arki jiray mana ka reebi jire ma dhihi jireen diibkan waa maxay wejibaaga qulqulaya xale kii hore waayo yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi libtidaa marka intaysan qofku xihan uu marsanaa kadib ku baaqi ahaanshaa uu ku baaqi noqday waxba dhibima waxay kaloo tiri caaisho walixillihi nabiga xalaal noqoshadiisana waa u mari jiree diibka qabla an yatuufa bilbeyti intuusan beytka dawaafin taxallulka labaad qofka xaj markuu xirto laba taxallulu leeyahy laakiin cumradu hal taxallulay leedahay xajku laba taxallul uu leeyahy taxallul lwal iyo taxallul thaani markuu qofka carafo maanta hore soo istaago habeenkii musdelifo soo joogo subaxdii uu ka soo tago jamratulcaqaba uu ku tuuro tinta uu xiirto waa xalaal noqday taxallul lwal maanta tobnaa markuu intay jamratulcaqaba dhagaxa ku tuuro tinta xiiro taxallul lwal uu xalaal noqday wax alla wixii xajka dartiis xaaraam uga ahaa aa u xalaal noqonaa marka laga reebo dumarka dumarkii weli sidii xaaraam uga yihi marka markaas qofku inta qubaysto dharka iska bedelo qamiiskiisii iska xidhana soo ma jeedin markaas markaasuu aadaa kacbadii si uu dawaafkii weynaayo dawaafilfaadaha iyo sacyiga usoo sameeyo haddii sacyi u dhimana marka intuusa marka dawaafkaas aadinaa nabiga u mari jiray tadiibka ila diibka waa banaanaaday markaana taxallulawal mar haddii qofku xalaal noqday dumar intaan aynu xalaal u yihi xalaal u yihi marka taasna waxay tusaydaa cabdullahi ibnu saalex alfawsaan qofka markuu cibaadooyinka aadaya masaajida iyo meelaha muslimku iskugu imaanaa inuu waxa weeyaan isxarfiyo oo isnadiifiyo oo isqurxiyo sida rabbulcaalamiin yidhi yaa bani aadama khuduu ziinakum cinda kulli masjidin banu aadanow qaata quruxdiina masjid kasta agtiisa marka waa noocaas labadaas goorna marka ay diibka u mari jirta labada goorba marka waa sunno labadaas goorba وعن cثمان بن عفان رضي الله عنه أن رsuuل اللhi رasuulka ilaahi sلى الله عليه وسلم qaaل wuxuu yihi lاa ينkixu ma guursado alمحrimu qofka مxrimka ah وalaa yuنkixu qof kalena uma guuriyo وalaa ykdbu gabarna ma doono rawaahu msلم ayaa wariyey xadiikan wuxuu ka hadla waxyaalaha qofka مxrimka ka xaaraanta wax ka mid ah waa laba شhay ama saddex شhay isaga inuu guursado waa ka xaaraan inuu qof kale u guuriyo waa ka xaaraan inuu gabar doonaana waa ka xaaraan saddexda waa ka xaaraan saddexdaba waa ka xaaraan ninka la yidhaahdo camar waxaan rabaa cumar ibnu cubayr ayaa wuxuu doonay dalxa ibnu cumar inuu gabar u guuriyo la dhihi jiray waxa weeyaan bintu shayba ibnu jubayr ayuu damcay inuu guuriyo cumar ibnu cubayr ayaa doonay inuu dalxa u guuriyo dalxa ibnu cumar markaas wuxuu cid diray xajkaana la joogaa abaan ibnu cumaan si uu u yimaado oo uga soo qayb galo wuxuu ahaa amiirka xajka ilaa xajka qofka mas-uulka ah amiirka muslimiinta oo xajku ah markaasaa abaan wuxuu soo yidhi samictu cumaan ibnu cafaan radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaal laa yankixu lmuxrimu ninka muxrimka asagu ma guursan karo maba ku xirmaydaba dii la waa lagugu guuriyo yidha ama waa aqbalay waxba meesha kama xirmin sheekaa la isugu keena baail maba ku xirmaya waana ka xaaraan walaa yunkixu asaguna gabadhiisa ma guuri karo gabadhiisa ninka muxrimka mama guuri karo qof uma guuri karo laa wakaalana kuma guuri karo walaa asna toos uma guuri karo lama ogol walaa yakdubu mana dooni karo oo gabadhi waxa weeyaan iyada nafteeda kama dooni karo qaraadadeedana kama dooni karo intaas camalku u xihan yahay xaj iyo cumrada waxa weeyaan guur iskuma dayi karo maxay dhahay waxaasoo dhan waa tarafu iyo faakihaysi waxaa la rabaa qofku waxaas inuu ka fogaado u go-o cibaadadan cibaadadan uu go-o rawaahu muslim ayaa xadiidka wariyey laakiin meeshaas dii la joogo waxaa lasoo xasuusanayaa xadiidkii cabdullaahi bni cabaas cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu calayh wasalam tazawaja maymuunata wa huwa muxrim nebi maxamed maymuuna bint alxaaris wuxuu guursaday asagoo muxrim ah bukhaari muslim oo xadiis ku yaala maxaa looga jawaabaya waxaa looga jawaabayaa maymuuna laftirkeedaa waxay tidhi nabigu wuxuu guursaday isagoo xalaal ah saxiilmuslimkayna ku taalla abuu raafic laftirkiisa oo safiirkii nabigu u dirsaday ah maymuuna markuu guursanayana nabigu xalaal u ahaa yuli markuu guursanaya marka waxaa la leeyahay saaxibu lqadiya qofka arrintu asaga qusaydo adraa bimaa jaraa lahu fii nafsihi min hayri qofka arrintu asaga qusaydo dadka kale isagaa ka og maymuuno ayadu a gabadhii la guursaday a waxay leedaha nabigu xalaalahu ah markuu i guursaday cabdullahi bn cabaas markaa saqiiru ah marka cabdullahi bn cabaas oo saqiir ah ayadaa ka ogaal badan tan kaleeto abuu raafic oo nabigu u dirsamay oo safiir u ahayo u kala warqaadayay nabiga iyo maymuuna ayaa le nabigu xalaal ah labadan fiiri oo baaliqiin ah waa aburaafic iyo maymuuna iyagio qaangaar ah iyo cabdullah bn cabaas oo saqiir ah khada a maslada waxaa u dhow cabdullah xala laba qof inay gafto iyo qof inuu gafto saddexdood waa wada iqaad waa saxaabadii soo ma jeedin qofkaa u dhow mideeda kale qofka arrinta isaga kuusayda qofka kale waa uga ogaal baday waxyaalaha wax lagu kala rajaxayna ka midta waxyaalaha wax lagu kala rajaxo ayayna ka midta sidaas daraadeeda saciid ibn musayib wuxuu yidhi wahima ibnu cabaas waa ku gafay ibnu cabaas fii taswiiji maymuuna wa huwa muxrim axmed bin xambaran laftigaas yii waa ku gafay u yii waa ku gafay ayuu marka sida sawaabka waa sidaas xadiiska saxi muslimka iyo qayrkiisa tusaa maymuuna nabigu isagoo xalaalihu guursaday waana wahmi cabdullahi bni cabaas waxa weyn isagoo muxrimuhu guursaday وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة سيده وقارسيسي أم قصة دي الحمارة الوحشية ضميرك الدرجوجة وقارسدي والحال هو غير محرم وصن محرم أحين قال وقل أبو قتادة فقال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم لأصحابي أصحابتي سوحوا كل وكانوا وحينا أهيان محرمين قوى محرمين إهيه hal minkum bayninka mid yahay axadun qof amara amrayhu abu qataada aw ashaara ilayhi ama u ishaaray bishayin wax qaaluu waxay dhahdeen laa maya qaala nabig wuxuu uhi fakuluu cuna maa baqiya wixii haray min laxmi hilibkiisa xaaluu ka mid yahay muttafaqun calayh waxaa dhacday in nabiga iyo saxaabadu ay baxeen markaa saxaabiga anjaliilka abu qataada alansaari iyo saxaabo kale oo la socota ayaa dhinac kale nabigu u diray sal allahu calay wasalam dhanka xeerta ay maraan inay maraan oo cadowga ay ka fiiriyaan abuqataada isagu ma xarman marka ma uusan xarman waa socda wuxuu arkay ximaar wax waa dameer duurka ku nool oo midkan xooga u eg dameer dibadeeda la idhaah ama ximaaru wax duurku ku noolyaha dadka lama noolaado sida midkan dadka la nool oo kale maa waa xalaal marka kaasu kaasu arka saxaabadii la socotay kuma gacansiin keligiisa caybsada xataa intay siy hubka ay siya yidheen u diideen marka isaga inta faraskiisa qaatoo ku eryadayu soo dilay markuu soo dilayay la cuneen marka xoogaa hilibkii laga cunaa la yidhi war anagoo muxrimiin ah miyaan cunaynaa waxa weyn ugaar war balaa nabiga u tago nabigay u tageen sala allahu calayh wasalam markay nabiga u tageen ayay u sheegeen su-aalahana marka nabigu weydiiyey wuxuu yidhi maydin ka mid yahay qof amro yidhi soo dil mayay yidhaahdeen markaas yidhi qof u ishaaroo tusay war adaa xalaalahe maadan u jeedin bahalka maynu ku jiraan maya nabi wuxu yhi inta hartayna cuna inta hartayna cuna xadiidku wuxuu daliil u yahay qofka muxrimka asaga xaaraanay ka tahay inuu ugaar disho inuu gacan ku siiyo qof dilayana xaaraana ka tahay waana sida qur-aanku nasgareeyey sida qur-aanku nasgareeyey waxurima calaykum saydulbari maa dumtum xuruma waxaa laydinka xaraamnimeeyey waxaa laydinka xaaraamtinimeeyey ugaarka dhulka inta aada muxrimiin tihiin mar haddii qofku xaj xirto ama cumro uu xirto ugaartu waa labo ugaarta badda waa u xalaal badda waa ka kalluumaysan karaa laakiin ugaarta dhulka joogta waxa weeyaan xaaraamay ka tahay inuu isagu dilaa waa ka xaaraam inuu qalaa waa ka xaaraam inuu qof dilaayo ugu kaalmeeya waa ka xaaraam qof kale inuu tuso xaata xalaalayna war adaa xalaalan waa iga xaaraamayso bahalka dilo waa ka xaaraam wuxuu xadiidku daliil u yahay haddaadan adugu ka qayb qaadane qof xalaalahu dilo adugu haddaad disho waaba xaaraam qof inuu cuno u banaanta lamaanka waa bakti laakiin qof xalaala hadduu soo dilo adiguna aadan ku gacan siin inuu xalaal ku yahood cuni karto daliil u yahay xadiiskaan hayle saxaabadii waa kuwaasa waa cuneen nabiguna waa qiray sala allahu calayh wasalam mar haddaadan gacan siin waa noocaas fuqahada kufiyiinta gabalaa waxay yidhaahdeen xadiidkaana laga deliishanaa waxa weeyaan ugaarka haddaadan adigu dilin waad cuni kartaa mar haddii qof xalaaluhu soo dilay adugu waa iska cuni kartaa ama adiga darta ha u soo dilo ama asagu dartiisa ha u disho ama dan kale ha u dilo marba haddaadan adigu dilin waa cuni kartaa laakiin sida sawaabkaa saas ma ahan sida saxdaa waa sida jumhuurtu mareenoo aduu horta ma dili kartid sinaba gacan haddaad sidana waa xaaraan laakiin qof xalaaluhu hadduu soo dilo labaa loo kala qaada inuu adiga dartaa u soo dilay iyo inuu isagu iska dishay hadduu dartaa usoo dilay xaaraan way xadiidkeedu waa soo socda waa soo socda haddii laakiin isagu uu iska dishay adnaadan gacan ku siin waxa weyaan xalaalu kuyi saasaa loo kala qaada waxaana la jamcinaa laba xadiid xadiidkan abiqataada alansaari iyo xadiidka soo socdo sacab ibnu jasaam labadaas xadiisaa saas u kala cadaynaya waan abi qataadata alansaari radia allahu canhu fii qisati saydihi ugaarsigiisii sayd sad saydan marka la dhaha sayd laba macnabaa ku dhaca masder in loola jeedo oo waa maxay bimacnaa isdiyaad ugaarsi waa loo isticmaalaa saydka isdiyaad ugaarsi oo masderkiiy bimacnaa nasiid oo bahalkii la ogaasayana waa loo isticmaala labadaas macno mar kastaba loo isticmaala marka hadeer waxa weya masderkiya loo isticmaala fii qisati saydi ugaarsigiisa qisadeedii alximaara dameerka uu ugaarsaday alwaxshiya ee duurjoogga ah walxaalna uu ugaarsaday huwa asagu walxaalna uu ugaarsaday huwa abu qataada hayru muxrimi uusan muxrim ahayn qaala abu qataada wuxuu yidhi faqaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam liasxaabihi walxaalkaanu ay ahaayeen muxrimiina kuwa muxrimiin ah annabi wuxuu yidhi hal minkum idinka mid yahay axadun qof amarahu abaqataada amray inuu soo dilo ow amase ashaara ilayhi tusay oo uu ishaaray bishayin shay qaalo waxay dhahdeen laa naga mid ma ahan qaala nab wuxuu yidhi fakuluu cuna maa baqiya waxaa ka haray min laxmihi muttafaqun caleyh hilibkiisa inta ka hartay iska cuna haddii adiga laguu soo dilo inaan la cuni karin waa kana in haddii adiga dartaa loo dilay qof xalaaluuba ha dilo hadduu rabo mar haddii dartaa loo dilay ma cuni kartid wa can sacbi ibni jathama allayfi radia allaahu canhu sacbi ibni jathama allayfi radia allaahu canhu annahu sacbi ibni jathama ahdaa lirasuulilahi rasuulka alluu usoo hadiyeeyey sala allahu calayh wasalam ximaaran waxshiyan damiir dameer duurjoog ah uu nabiga usoo hadiyeeyey walxaal huwa nabigu bilabwaa'i meesha magaceeda laydha abwaa waadiga laydha uu ku sugan yahay oo amase biwadaan uu ku sugan yahay faraddahu calayhi nabigu waa ku celiyo kama aqbalin hadiyadaas wa qaala wuxuuna yidhi innaa annaga lam naruddahu calayka kuguma aanaan soo celin ilaa an ilaa annaa annaga xurumun kuwa xarman inaan nahay maahan muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqeen xadiidka xadiidka saxaabiga wariyey asacbi ibnu jathama ibnu qays allaythi xaliifu quraysh quraysh ayuu la deganaa jiray ummuhu hooyadiis waa ukhtu abi sufyaan ibnu xarb wuxuu deganaa jiray waadiga la yidhahdo waddaan halkaasuu deganaa jiray iyo abwaa fatxulfaris ayuu ka qayb galay axaadiis ayuu wariyaa cabdullahi ibnu cabaas laftirkiisa xadiikaanaana ka mid ah oo axaadiista uu nabiga isagu ka wariyey axaadiista uu isagu nabiga ka wariyey fatxulfaris uu ka qayb galay oo jihaadkii faris lagu furanayey wuu ka qayb galay wuxuu dhintay khilaafadii cumaan ibnu cafaan awalkeedii ayuu dhintay laakiin ibn cabdibar isagu wuxuu sheegay yidhi inuu dhintay khilaafadii abubakar laakiin sidaas ay culimmadu waxay jireen inuu dhintay awaa'ilu khilaafati cumaan inuu dhintay oo ay adatay in la yidhaha khilaafadii abubakar u dhintay waa khada sidaas horaa sawaabkii marka maadaama uu deganaa meesha la dhaha wadaan ama abwaa wadaan iyo abwaa waa laba waadi oo maka iyo madiine udhexeey waana isku dhow yihiin wax weyn iskuma jiraan laba waadi weeye labadaba maka iyo madiine dhexdooday ku yaalleen meel weliba isku dhoway ku yaalleen can sacb bni jahamata allaythi radia allahu canhu anahu ahdaa lirasuulilahi rasuulka alla usoo hadiyeeyey sala allahu calayh wasalam ximaaran dameer waxshiyan duurjoog loo nisbeeyey imaamu bukhaari wuxuu u baabaystay dameerkii oo nool inuu u keenay ta soo qabtay dameerkii oo nool ta soo qabtay inuu keenay baabka saasuu u baabaystay oo wuxuu yidhi baabun idaa ahdaa lilmuxrimi ximaaran waxshiyan xayan lam yaqbal baabkan wuxuu ka hadlaa haddii qofka muxrimka loo soo hadiyeeyo dameer nool inuusan aqbalaynin marka isagio nool inuu soo qabtay saasuu imaamulbukhaari u fahmay laakiin riwaayadaha muslimka gabal waxaa ku yaallay hilib dameer waxshiyu keen hilib ayuu keenay qaar wuxuuba leeyay lug dameer waxshi laakiin imaamu tirmidi wuxuu leeyahay hilibka oo xmarwaxshiga riwaayadaha lafdiga sidaas leh hayru maxfuud waa shaar ee maxfuud waxaa in dameerkii uu keenay sida imaam bukhaari ba u fahmay marka ximaan waxshi uu keenay walxaalu huwa nabigu bil abwaa uu ku sugan yahay waadiga leera abwaa ow biwadaan uu ku sugan yahay faraddow calayhi nabigu waa ku ridiyey macnaa hadiyadii kama aqbalin waa uu ku ridiyey markuu ku radiyey aad uu u xumaaday marka aad uu u xumaaday waa is waa murge marka jumlo uu xaafidku halkan ka tegaa jirta oo ah falamaa ra'aa maa fii wejhi oo inuu sheego ay habooneed markuu nabigu arkay saxaabigaas wejigiis waxa ku sugan oo siduu isku bedelay markuu nabigu arkay sala allahu calay wasalam uu jawaabay si uu waxa weyaan uga daweeyo xoogaa niyo jabka ku yimid markaasuu nabigu wuxuu yidhi wa qaala nabigu wuxuu yidhi innaa annaga lam naruddahu calayka kuguma anaan soo celin ilaa ana annaga xurumun inaan xarmannahay maaha annaga muxrimiinaan xalaal nooma ahan saasaan kuugu soo celin saasaan kuugu soo celin saasaan kugu soo celin marka xadiidkii hore abuqataada ayaga uma dilina isagaa dishay xadiidkan waxawan sacbi ibnu jahamana nabigu u soo dilay marka haddii qofku asaga u disho waad cuni kartaa laakiin adiga haddii laguu soo dilo waa xaaraamoo ma cuni kartid sidaasaa labada xadii lagu jamcina labada xadii sidaas ayaa lagu jamcina sidaas ayaa lagu jamcina asa nabigu u soo dilay kanu sidaasaa u diiday kii horena asagaa dishay sidaas ayaa loo aqbalay waxaa kaleeto xadiidkan laga qaataa waxa weeyaan hadiyadda haddii lagu keeno ood celido hadiyadda haddaysan kuu bannaanayn inaad isticmaashaa oodan adna isticmaali karin si kalena u tasarufi karin waa inaad radida maan inta qofkii ka qaadda inaad tuurto shay aan markaas adiga xalaal ku ahayn haddii qof kuu hadiyeeyo waxa weeyaan waa inaad iska celidaa laba shay hadduusan mid xalaal kuugu ahayn adugu inaad isticmaasho amase ehelkaaga dadkaaga aad siisato labadaas dariiq hadduusan mid xalaal kuugu ahayn waa inaad radido hadduu xalaal adiga ku yahay qaado hadduusan adiga xalaal ku ahayn lakin waaa dhada ehelkaa wa xalaal u maalan maryo xariiraha nin ku siiyo xaaskaagaad siisanay waa aqbale laakiin fiiri nabigu waa xaaji waxa weeya ummahaatu muminiin waa la socdaan waa la socdaan lakiin iyaguna waa xujay xalaal marka sinuguma sinuguma isticmaali karo idan marka waa inuu ridiyo dawo kale male markaad rididana waa inaad cilada sheegto si qofkii aan cudur u gelin oo tidhahdaa sababtan kaaga aqbali waayey hadiyaddan waa nuucaas oo sharcigan iyo ogolayn waa inaad tidhahdo waa laazim waa marka shaygan uu yahay waxa weeye shay sidiisa kale sharciga u ogol yahay laakiin adiga aan tasarufkiisa kuu banaanan iyo isticmaalkiisa wuxuu yidhi abu cali annaysaburi shaykh اlxaakim hada hada aصaxu xadiiثin fi اlictidaa xadiidkan waa xadiidka ugu saxiixsan oo ku soo arooray in qof cudurdaar bixiyo wixii oo markaas la dhibsado laakiin fiiri shayga hadduu xaaraam yahay lagu soo hadiyo waa la soo dhacay waa la soo xaday burcad badeeda xoogaa kuu soo dhiiba ku yidhi walaalkaygii baahna shantaas boqol iska qaado maya miyaad leeda maya waa inaad tiraahdo waa inaad tiraahdo ma qaadanayo waxaan u qaada waayana waa xaaraan qofka cunana naara jirkiisa cunayda waa inaad saas ugu sheegto waana min baabi inkaari lmunkar saasaa lagaa rabaa maana maal maya hadda lacag ma rabe iska had waxaas lama rabo waxaa la rabaa waa munkar inaad munkarkan cadaydood waajibka gudato ku saaran oo tidhaahdo maya qaadama cilladan u qaadadiidana waxa weeyaan waxaana xaaraan ah xaaraantana nabiga yidhi sala allahu calay wasalam hilibka xaaraan kusoo dhasha naara cunay marka in hilibkayga naaru cunto aan ka cabsan in inta cuntadan hilib iiga soo dhasho ay naaru hadday cunto taasaan ka cabsanaa saasaan cuni diiday waa saas waxyaalaha qubuuraha loo qaday iyo marka lagu keeno waa inaa saas u cadaydo aawa diinkaagii dhamma dad qabuur caabudaha meeshaan qabuura hoola ku gawraceen ku gumaadeen roobay ka rabaan qabuuraha markaasay ku yidhaahdeen cadkaaga kuu keena yidhahdeen sheekh aduu kolleyba nala roob doona diidantay laakiin sarartaanaad leeda marka muluc maaluc lama rabo markaasoo kale diinullah waa inaad cadayda oo tidhaahdaa roob doonna meesha kama jirina qabuura caabudaa la yidhaah hilibkaana xaaraan weeye quburaha loo qalay kulana cuni ma kulana samaysan ma soo ma jeed waa noocaas laazim waa inaad caddaydo fiiri abubakar sidiiq nin addoon aha oo isagu iska lahaa ayaa wuxuu u keenay cadyaro mufaq waa soomana abubakar waa cunay waa goosta markuu laqay uu yidhi ma taqa meelaan ka keenay suu yidhi ma garanayo markaasuu yidhi waayaan wax sheeg ah aan wax sheeg sheegi jiray aadna uguma fiicnayne oo iska raganimaan ku wadayey aan nin wax u sheegay markaasay sidii u noqon haddu maanta isoo siiyo xoogaaga maadaama waagii aan wax u sheegay abubakar waa ishunqacay markaasuu ka soo bixi diiday dadkii uu la tashaday waxa la yidhi biyo cad ee soo hunqacay biyuu caday su-aal lahay uu iska keenay waxa la yidhi xaad naftaada u jarayda maba uusan ogeyn xadda fiiri marka cunaay xadiiskaasuu sheegay kullu laxmin nabata bilxaraami fannaaru awlaa bi xadiis macnihiisu hilib kastoo xaaraan kusoo dhasha naara iskale soo ma jeedid waxaan ka cabsaya cadkaas yarka inu xaaraami xaaraanta u galo oo hilib ka soo dhaliyo oo naar wax ugu yeelato fir hadda ma ogeyn ogow markuu cadkaas la qayb ka war adigana boqolaalaad la qayb ka war subxaan allah markaa markaad hadiyadda celinaydo haddaad u celaydo adaysan kuu banaanayna waa inaad qofka daweydaa haddaad u celaydo wuxuu inay xaaraam yihiin waa inaad dacwada gudataa labada goorba waa inaad hadashaa ee waxaa inta qofkii ka qaaddo sheikhow hadday qolo quburiyiina xoogaa ii keenaan xoogaagaas haddaan hadhaw masaakiinta iska siiya ka waran bilahi calaykum fiiri qofkaas diinxumada soomaalida waxa weya soomaali siday dad uga cabsadaan waa wax la yaab ilahay ugama cabsada inuu yidhahdo waxaan waa xaraamka cabsana ka war markaas wuxuu rabaa wixiina inuusan cunina waa rabi lahaa macsirada ku jirtana ma dhihi karo ruuxu waa sharci ma markaasuu maalo ka dawareegay marka waxaasoo dhan inaad iska daydo wey ood ilaahay ka cabsato ilaahay kula weynaado oo aad diinka siduu yahay ugu dhiirato sidaas wey وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وحي تري قال رسول الله رسول كان لا يري صلى الله عليه وسلم خمس شن شن تاسو من الدواب دابلها كمدا كلهن دمانت فاسق فاسقات وي يقتلن والدلا في الحرم حتى حرم كان ودلا حل اسكداي القراب التكه الحداءة الضفضة العقرب هرانك الفأرة جيرك والكلب ايغا ايغا العقور ضبعنك أه متفق عليه حديثكان نبيك صلى الله عليه وسلم وقو كعديي بحلو اما حيوانك قبل كميد اه او لغو دلايو حل اي حرم ماشي لغو ارك حل اي حرم ماشي لغو ارك لغو دلايو شان وي شان وي خمس شان شان تاسو من الدواب الدابدها كميدا كلهن دمانتود فاسقو فاسق اصل حل رقفك ضاعد كبحي oo daacada ilaahay ka baxay haddana waxaa loola jeedaa faasiqun waa faasiqo waxay ka baxeen can dabci hayriha ayaga qayrkood dabeecaddoodii ka baxeen amase can xukmi hayriha ayaga qayrkooda xukunkiisi waa ka baxeen waa ka duwan waa ka baxeen kulluhuna faasiq waa ka baxeen ayaga qayrkood dabeecadoodii iyo xukunkoodii yuqtalna waa la dilaa filxarami xataa xaramka lagu dilaa xaramka lagu dila haddii lagu yidhi xilliga in lagu dilaa waa min baabi owla hayla ugaarta caadiga ah oo xilliga lagu dili karo xaramka laguma dili karo marba haddii lagu yidhi xilligii xaramkii lagu dilaa haddii lagu yidhi xaramka in lagu dilaa waa min baabi waxaan rabaa xilliga in lagu dilaa waa min baabi owla mar haddii lagu yidhi xaramkiiba lagu dilaa xilliga warsamaydi in lagu dilaa in kale waa iska cadda welidaa saas daraaddeed riwaayadaha gabal ay ku soo aroortay yuqtalna fi lxilli walxaram taasaan ahta xilli iyo xaram meesha lagu arka lagu dilaa shantii waxay alguraabu tukaha marka riwaayad muslima cadaynayda tukaho dhan maahan waa quraabka alabqac la yidhahdo abqac abqac waa midka caloosha cad midka caloosha cad ama dhabarka caddaanka ku leh kaas wey fi lxilli walxarama lagu dila kaas marka abqac la yidhahdo hadda waa baraya meelahaan waad ku arkaysa asoo calool cad waa jooga ko kaas waa mid walxidaatu dafada dafada waa daftaaba caruurta iyo waxa weeyaan dumar xataa dahabka waa ka qaadataa digaaga iyo waa gurubsataa waa la dilaa meesha lagu arkaa lagu dilaa iyada walcaqrabu haraanka haraan soomaalida gabalaa yidhaha hangaralle gabalaa yidhaahda dabaqallo gabalaa yidhaahda baalke adugu magacyo badan u kala yaqaan adugu waa bahalun sayn godan lahoo saynta dadka ku muda oo sun qatar sun qatar ayuu leeyahy sun qatar au leeyahy qofka uu cuno meesha lagu arkaa lagu dilaa xaram iyo xilli meesha lagu arkaa lagu dilaa walfaratu waa jiirkii ama doolligii meeshii lagu arkaa isla lagu dila walkalbu lcaquul eyga dadcunka eyga kale maya eyga dadcunka meeshii lagu arkaa lagu dila muttafaqun caleyh shantan markaa imaam ibnu qudaama muqniga wuxuu yidhi shantoodu waa shan suuro oo nuuc inti isku nuucaba qaybti ugu yareeda lagu baraarujiyo oo qaybta ka sarraydaad ku garane oo maalan wuxuu yidhi hadii lagu yidhi dafada iyo tukaha hadda gallayr meeshaad ku aragtaad ku dili haddii lagu yidhi jiir ama doolina xasharaadka cayayaanka wax cunoo dhan waa laynay meeshaad ku aragto xilli iyo xaram haddii lagu yidhi haraan ama hangaralle ama dabaqallooc ama dibqalloocna abeeso iyo mas iyo waxa weeyaan jilbis iyo marsoobax daymeyd meeshaad ku aragtaad ku dile baalladii kaba kaba daranba ka waaweyn wax alla waxa gurguurtee dadka cuna oo abeesooyinka iyo masaska iyo kuwaas ayaad ku dile alkalbu lcaquur ey dad cuna haddii lagu yidhi libaax iyo shabeel iyo haram cas iyo gaduudane meeshaad ku aragtaad ku dilay kuwii ka waaweyna ayaa ka sii daran waa layne oo dhuwaagii iyo uugatadii iyo kuwaas waa layne waraabaha asaga ku darim waraabuhu waa dugaag hadde isaga haddii la rabana waa la dili karaa haddaad dishana weliba waxa wey haddii hilibkiisiina waa la cunaa waa iska xalaal isagu isagaa hilibkiisiina waa la cunaa isaga wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed